بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين waxaan ku jirnay munaasabadii aan uga hadlaynay hordhaca kitaabka almukhtasar lilmusani oo aan luqa soomaaliya inaan ku sharaxna aan doonayn lilmunaasaba waxaan u aragnay intaanan fiqiga imaamka gaarin inaan caqiidadiisii uu aaminsanaa in aan ka hormarino oo aanu leenahay dad badan oo wakhtigan jira waxay aaminsan yihiin atbaacu limaami shaafici fi lmadhab ashaacira weeyaan ama waa ashaaciray u badan yihiin arrintaas inaan ka dhiidhinno oo aan wax ka sheegna baan ugu go-aansanay in aan caqiidat almusani uu gacantiisa ku qoray in aan akhrino dad badan baa iska waatay sababteeda ay ahayd in laga hadlay oo liyihi tolow almusani muxuu aaminsan yahay laba sheekhoo min a'immati salaf ka mid ah yaa fartiin u farto waxaa layihi caqiidada ahli sunna aan rabnaa inay wax nooga tiraahdid ood aaminsan tahay sidaas baa caqiidadii aan soo akhrinay uu imaamku u qoray oo u caddeeyay wuxuu aaminsan yahay taa waxay tusinaysaa laysa kullu maa yuqaalu can atbaaci alimaami shaafici biannahum ashaacira saxiin ahayn waxaana asaas u ah alimaamu shaafici waa marjic cumda fii madhabi ahli lxadiid waa la wada ogyahay tilmiidkiisa oo musani laga hormariyo albuwayti la yiraahdo waxaanu ognahay waxaa lagu dilay masalati khalqi lqur'aan aa masar inta laga soo jeebey oo bir lagu soo xiray aa baqhdaad la geeyey oo sidaa ku xirnaa yuu ku dhintay asoo laleeyahay waxaad tiraahdaa qur-aanka waa makhluuq dheh marka a'immadii oo buddhigga madhab ku ahayd hadday mowqifkooda saas tahay dad ka dambeeya in caqiidadoodii inta loo saariyo lira madhabkii waa ashaacira sida ibnu casaakir iyo keyrkiisa uu sheegay sax kama tarjumayso marka cajalkani midka dambe waxaan rabnaa inaan kusoo qaadano asbaabta nagu dhalisay inaan mukhtasar almusani aan luqa soomaaliya aan ku sharaxno asbaabtu way badan tahay kow waxaa ka mid eh waxaanu ognahay annaga haddii aan nahay soomaaliya iyo geeska afrika waxaa laga isticmaalaa madhab alimaam shaafici waxaa dhaqan iyo caada noo noqday mutuun oo fiqiya oo dadka muta-akhiriinta nawowi wa man duunahu inay dadkii ay kutubta ay yaqaanaan oo akhristaan inay tahay wax kaloo ayaga dhaafsan ma yaqaaniin nawowi fi lqarni saabic alhijri iyo wixii ka dambeeyo madhab oo filqarni thaani la qoray yaa waxaa dadka laga yaqaanaa kuwii qarnigii saabica keligood ah marka kutubtaas aan isticmaalno oo aan darsinno haddii aad isbarbar dhigtid waxaad arkaysaa masaa'il badanay isku diidan tahay oo ay sheegayaan dhammaantoodna inay madhabtika ay ka tarjumayaan marka waxaaba adkaanaysabo in ayagii naftigoodii haba la taqliisaday imaamu shaafici haddana madhabtii naftiga la sheeganaya in la barbaryaacaya ayaad arkaysaa waxaa kugu daliilay imaamu nawowi inuu yidhi waclam ana kutuba almadhabi fiiha ikhtilaafun shadiid bayna alasxaab kutubta madhabta laga qoray ikhtilaaf badanaa u dhexeeya dadka atbaacda oo raacsan bxayثu laa yaxsulu lilmuطaalici wuhuuq bikowni maa qaalahu musanifu minhu wاlmadhab waxaa adkaanaysa buu yidhi ninka wax daalacanaya kalsooni inuu helo wuxuu ninkan sheegayo madhabka ka sheegaya inuu madhabki yahay waxay u baahan tahay buu yidhi xataa yuطaalica mucdama kutub اlmadhab اlmashhuura sidaad madhabku u heshid kutub badan oo laga alifay inaad akhrisid meesha ay u badan yihiin saad u ogaatid madhabka inuu kaa jiro marka imaamu nawowi oo lagu tilmaamo muxaqiqu lmadhab inuu yahay hadduu ka sheeganayo kutubtii waxa u dhaheeyo ikhtilaafaad ah ardayga maanta jooga soomaaliga ah ama geeska afrika ku nool awood ma u leeyahay inuu kutubulmadhab oo dhan intuu daalacdo ou natiijada ka gaara madhabka midka saxda iyo midka kale ma heli kara su-aashaas waa su-aal u baahan waalghariib fi l amri waxaa ka sii daran tulaabtii waxay aaminsan yihiin kutubtan ayadoo iskhilaafsan in sideeda lagu akhristo fulaan saanuu qabaa fulaanna saanuu qabaa in la yidhaahdo war masalada madhab baa laga hadlayaaye madhabkina waa hal nin baa marjicu ahe labadaa midkeed baa sax laysma weydiinaya waxaa dheeraade mutuuntaas markii eh, la qaadanayo waxa eh, in la fahmo siday u adag tahay ilaa sida loo soo gaabinay alfaada loo yareynay yay iska noqotay wax googaalaysi ah oo xujo adba moodidba sida hadda kitaabul irshaad oo kale markaasuu daalibka wuxuu bixinayaa matniyaar oo kooban oo macaani badan xi- ximbaarsan aa la rabaa maanta dhan inaad kor taagnaatid oo maskaxdaada aad ku taxliilisid baynamaa madaa- kitaabkan alfaadan laga soo gaabiyey kitaabkii mashruuxa ahaayoo laga keenay baa iska yaallo oon dhib iyo iyo aan u baahnayn markaasaa waxaad arkaysaa ardaygaas inta juhdi uu ku bixinaya litafkiiki tilka al- alalfaad asacba haddii kutubti ka weyneed u gudbi lahay cilmi aad iyo aad u badan oo dhib la-aan ah oo maxaan ku iraahdaa fahmigiisana uu qaado karo uu heli lahay marka kutubta mabsuudaadka ah yaa laga heli karaa tiina waxa weeyaan waa layska soo afjaray marka waxaan aaminsannahay mucdiladaas in laga baxaahu inay suuragal ahayn ilaa ina kat- kutubtii mutaqadimiinta loo laabto oon khilaafba jirinba nin tilmiid shaafici u ah madhabkiisi madhab aan ahayn kuguma lugoynayo Eh, waana sahlan tahay oo imaamu shaafici aimada kaleo madaahibta wuxuu kaga duwan yahay madhabkiisa asigaa qortay qawaacidiisa iyo usuulkiisa iyo masaa'ilkiisa asaa taxriiriyay baynamaa aimada kale waa aqwaal laga soo guurguurinayo talaamiiday ay wariyeen ama abuu xaniifa dheh ama maalik dheh ama imaam axmed dheh cilmuhum manquul can طariiqi talaamidatihim baynama alimaamu الshaafici huwa aladii qarara madhabahu usula wa furuucan waa miisada madhabkan ay leedahay madhabkan uu leeyahay walidalika acdamu kitaabin fi lfiqi اlislaami wa kitaabu اlimaam الshaafici alum waxaanu leenahay masaa-ishii adiladeedii takhriijkeedii wejil istinbaadkii wixii oo dhan baa kuwada yaallo marka waxay ahayd dadkan aimatu eh, ashaaficiya inay kitaabkaas mudnaan gooni ay siiyaan ee wax kastoo ku qaatabo in diraasada fiqiga imaamu shaafici kitaabkiisa umiga lagu dhammaado taas marka waxaan leenahay waxaa la heli karaa madhabta oo dhabta ah in kutubtaa hore loo laabto midda labaad oo nagu ximbaartay inaan mukhtasar almusani aan sharaxno eh, waxa weeyaan inaan kusoo idaafayno kutubta xalaqaadka islaamiga ah oo soomaaliya kheyrkeeda ka jiro marjic muhim ah inaan kusoo darno marjicaas oo ah mukhtasar almusani oo ah cilmigii shaafici mukhtasarkan ma aha alfaad la soo gaabiyo kitaab niskii laga keenay ma aha ikhtisaar cilmi shaafici fi hada alkitaab waay kitaabkan miisadiisa uu leeyahay madha- kutub lmadhab minhu tafaracat bal u fiirso kut- kitaabka mukhtasar almusani waa lagu shar- waxaa lagu sharxay akthar min halaathiina sharxan acdamu sharxin lahu kitaabaani alxaawi lkabiir lilmaawardi waa matbuuca u jooga nihaayat lmatlab fi diraayat lmadhab oo liljuwayni imaamu lxaramayn wixii kale waxa weeyaan waa ghazaali kutubtiisi oo almabsuud alwasiid alwajiiz alraafici alnawowi meeshaasay kasoo daba qabteen marka kitaabkan mukhtasar almusani huwa aslu kutub almadhab ashaafici maca kitaab alum sidaa weeyaan marka kitaabkan loogama kaaftoomi karo mukhtasaraad yaryaroo nawowi iyo kheyrkiisa ay alifeen ulajeedadoodana ay ahayd in mutuunta la xifdiyo imaamu nawowi markuu minhaajka alifaya awalkiisa akhri waxaan u alifoon u soo gaabiye liyashula xifduhu buuri maa ina ma ah kitaab uu cumda fi lfiqi ma ah waa kitaab loogu talagalay markaad fiqigii soo akhrisatid masaa-ishii ru-uusteeda inuu ku xasuusiyo kitaab loogu talagalay waay marka kutubta oo mukhtasaraadka iyo kutubta nadmiga waxaa loogu talagalay waxay tahay in daalibkii kutubtii mabsuudaadka ahedoo cilmigu ku baasanay in mukhtasaraadkan ay ku soo aruuriyaan inaad kor ka xifdisid mas'alo kasta iyo wamaa yatafaraca minhaa inuu ku xasuusiyo ee ayadii qaayo in laga dhigta ma ahayn marka dulaabtii qasadkaas ma ayna alifin ma ayna fahmin waxay ka yeeshteen mukhtasaraadkii bay qaayo lagu dhammaada ka dhigteen ayagoo uu malaynayo mukhtasaraadkan cilmiga oo dhan inba lagu soo gaabiba dannigaas oo sidaas ah isagoo xaqiiqada ka fog yo haddana waxaa ka hor imaanayo dadkii mukhtasaraadkan alifay a waxay ku leeyihiin war mukhtasarkaygan ma aha cilmiga fiqiga dhammaashadiisa waa bidaayadiisi marka bidaayadii inaad nihaaye ka dhigtid sax ma ah bal waxaa weeyaan jarajarada koobaad ee cilmiga ka dambeeya lagu gaaray marka taasna waxay ahayd maxaan ku iraahdaa sababta labaad waxaa keenay baan leenahay dadka muslimiinta fi lcusuuri almutaakhira inay mutuunta isaga gaabsadaan waxaa keenay calmaaniyada muslimiinta lagu fard yeelay oo shariicadii islaamkeeda iyo ku dhaqankeedii yaa dhinac la yska dhigay marka baahidii fiqiga loo qabay waaba iska dhammaatayba awalkii hore ummadda waxaa keenaysa cilmiga in lasii baaro waa lagu dhaqmi jiray fiqiga islaamiga ah ama ha noqoto mucaamalaad ama ha noqoto tijaaro ama ha noqoto jinaayaad ama nikaax mas'alo kasta soo dhacdaba fiqiga laga fiiri jiray taas waxay ku dhali jirtay kitaab kastaba kitaabka kasii afdheer in la raadiyo markii muslimiintii fiqiga laga fogeeyey qaanuunkii lagu dabaqay marka baahida fiqiga loo qabo maxay tahay waxaan ognahay gumaysigii markuu dadka muslimiinta qabsaday qawaaniintiisii uu la yimid dhibkii labadan ka dhexdhaca qaanuunkiisiaba lagu xukmaabo fiqigii marka waxau noqday shacaa'iri tacabudiya iyo axwaaltii shakhsiya nikaaxa iyo nafaqada iyo wixii lamid ee basiyaa lagu dhaafay wixii kale waxaa la yidhi waxaa weeye qaanuunkaa loo aadaabo laba qofood hadday isdagaasho hadduu qumar nin dumar haddii uu nin nin hadduu dumar kufsado hadduu saa yiraahdo qaanuunkii gaaladaaba lagu xukumi jiray marka taa waxay keentay inuu kutubtii oo dhan baaba aan aan rajoweyn laga gelin ayib sidaa daraaddeed baa dadkii muslimiinta ahaa waxaa ku dhacay niyajab inay cilmigii ay kororsadaan liannahu ninkii wixii yaraa laga laga qaadan waayo muxuu wax badan kasii raadiyaa nin hadduu dukaan badeeca soo dhigto oo wax ka gato o waayo badeecadii mar labaad dooni maayo ilaa midaan ay ka baxdo marka kuwii yaraayo fiqigii mukhtasaraadka ay barteen yaa wax ka maqla ay waayeen tii waxay dhalisay in la yiraahdo maxaan kasii raadinaynaa wax kale marka kutubtii fiqiga dhan inayba soo dhammaato oo markii dambe ilaa safiinata sanad laysa soo gaaro yay noqotay midda afaraad waxa weeyaan ikhtisaaru kitaabin ikhtiyaaru kitaabi mukhtasar ilmusani min bayni ilkutubi maqsuudin marka waxaa laleeyahay waaba fahmnay in kitaab lagu soo daro xalaqaadka islaamiga ah waa sax laakiin maxaa mukhtasar ilmusani loogaga doortay mukhtasaraadka kale oo a'immatu shaaficiya ama talaamiidatu shaafici ay leeyihin waxaa loogu doortay mukhtasar almusani waxaan ugu doorannay wuxuu kaa saacidaya inuu kaa xoreeyo altaqliid alacmaa qofka waxa lagu asiibo musiibo ku dhacda waxaa ugu weyn in uu ku ibtiloodo inuuba farqi u arkinba qowlu shaafici inuu ka horeeyo qowlu nebiy sal alla alay wasalam taqliidka sida qofka qof u taqliidsana wuxuu la gaarayaa ilaa imaamkiisa wuxuu yidhaahdo mooye wax kale dhagjalaq uusan u siinin marka kitaabkan miisadiisa waxa weeyaan wuxuu kaa xuraynayaa taqliidka acmaa ah waxaana kugu daliil ah markuu almusani uu mukhtasarka bilaabayay yaa wuxuu yidhi hadafka aan ka leeyahay kitaabka cilmiga shaafici inuu kusoo gaabiyo waxa weeyaan taqriibu cilmi shaafici linnaasi ima imaamu shaafici cilmigiis dadka in uu soo dhoweeyo ma aha in lagu taqayudo oo asiga laga dhigto inuu hadalkiisa lagama gudbaan uu yahay ma aha laakiin in laga faa-iideysto ka gayrihi min culuumi alislaam cilmiga shaafici dadka inaan u soo dhoweeyo yaan ugu talagalay buuri waxaan saas u leeyahayna waxa weeyaan wuxuu ku cileeyey bianna cala almari an yandura linafsih dad qofka waxaa la rabaa waxaan diin hadday tahay wixii naftiisa saalixa inuu fiiriyo oo wayaxtaada lidiinihi buu yidhi diinta maxaa loogu dadaalayaa bilijtihaadi fi lmadaahibi ayuhumaa aqrab ila sawa marka diintaadii aad rabtid inaad ilaalashid nin fulaana yidhi ma ahane ninkan muxuuri kan muxuuri kan muxuuri yaa xaqa u dhow taasaa ixtiyaadka uu keeni karaa ayib oo markaa taasna waxay ku imaan kartaa in hal qof keli aan lagu kaaftoomine xaqa nin keligiis kuma xeraysnee in la wada raadiyo markaasuu wuxuu ku sii daray almusani fii muqadimati kitaabihi maa iclaamiihi nahya shaafici can taqliidihi wa taqliid gayrihi min alculamaa fiiri nasiixada waxaan idiin dheeraynaa wuri imaamu shaafici waxaan idiin sheegayaa anuu tilmiidkiisa inuu noo dardaarmay dadkana u ogeysiiyey inaan asiga la taqliidsanin oo asiga keligiis aan lagu ekaanin ama keyrkiisa aan qof laga dooran islaamka ee dadka culammada waxay yidhaahdiin oo dhan si sinaan loo qaato ninkii ilaahay xaqa waafeejiyana laga qaato ninkii gafana loo cudur daaro maahayna ma jirto nin la leeyahay aniga culammadaas ninkaasaan ka doortay waa qaadanaya khata'iisa iyo sawaabkiisaan qaadanaya mee laga leeyahay ma jirto ayib intaas markuu sameeyey yaa haddana kitaabkiisa markaan dhex galnaa waxaan aragnay inuu kitaabkii kusoo dhex aroorinayo masaa'il badan ou imaamu shaafici si u qariray tilmiidkiisana uu ku khilaafsan yahay waxa weeyaan tatbiiq camali ah bal u fiirso markaad leedahay taqliid waxa weeyaan akhdu qowli lgayr wataqayudu bihi bilaa xuja haddii qof qof uu taqliidsa lahay kaana awla nnaasi bidalika almusani musani oo tilmiidkiisa oo imaamu shaafici masar markuu tagay ilaa wafaatihi laasimay yaa cilmigiisa markuu soo gelina waxuu leey shiikaygii sidaasuu yiri anna sidaas ka duwanaan u arkaa uu leeyahay masalada maadaama diin ay tahay ilaahay waxaa lagu caabudaa wixii sax u aragtid ee wixii aadan sax u arakin walow ninkaa weynba ha yidhaahdee diinkuuma noqonayso liannahu annaga hal qof keli ah aa nagala dalbay inaan ku dayanno wahuwa rasuulu llahi sal alla alih wasalam qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana marka sidaa daraaddeed baa waxa weeyaan yaan kitaabkan u doorannay ninkii tilmiidka ah kitaabkan hadduu akhristo sharixiisana u dhagaysto waxaa ka degayo maxaan ku idhaahdaa casabiyada indhala-aanta ah oo wuxuu isweydiinaa war imaamu shaafici tilmiidkiisa hadduu khilaafay in imaam la khilaafi karo ceebna ayna ku ahayn macnaheedana taas ay ahayn tilmiidkiisa inuu ka cilmi badiyo كون المزني خالف الشافعية في مسألة لا يعني أن المزني أعلم من الشافعي أبدا لا يلزم الناقد بصير قد أختلف معه في مسألة وهو أعلم مني في مسائل كثيرة ولكني في هذه المسألة لدليل ما لم يطلع عليه الإمام أنا اطلعت عليه وأنا كرت سورة قلوه waxaa kaloo dheeraad ah oo aan nagu ximbaaray kitaabkan inaan asigana raadino waxa weeyaan soomaalideenna markii jaamacaadka islaamiga waxaan ognahay dowladdii siyaad barro markasigeed markay jirtay islaam jaamacad uu leeyahay ma jiri jiri jaamacad xukuumi oo cilmi lagu barto basaa jiri jire caafimaad tibi handasa juqraafiya taariikh laakiin jaamaca islaamiya ma jiri jire markii dowladdii ay dhacday islaamku waa lala dagaalami jire waa wax la wada ogyahay anti wadaag buu ninkaa wada jira asiga iyo dadkiisii golaha sare la socday markii dowladdii dhacday madaarisaa la bilaabay oo badigeed carabi ah markii dugsiga sare laga baxay jaamacadaa la aasaasay jaamacaadkii laba qeybay jaamacaad cilmi oo madani ah iyo jaamacaad culuum sharci lagu darsinayo labadiiba waa la aasaasay marka jaamacaadkii islaamiga ah markii la aasaasay dadkii xerta ahaa oo cilmiga masaajidka ku baranayay waxay arkeen maqdiro inay leeyihiin jaamacaadka ay geli karaan liannahu maadaama culuumtii hoos ay kasoo bilaabeen culuum alcarabiya ay soo barteen fiqiga ay soo barteen xadiidkii tafsiirkii wax ka barteen jaamacad ay geli karaan oo lijaan qaadi karaan tii waxay dhalisay in dad badan oo tulaabulcilmiga ay jaamacadka soo guuraan intay u soo guurayaan xalaqaadkii dheh xalaqaadkii cilmiga ay kasoo guureen masaajidii jaamacadka inay soo aadaan u yidhahda war maxaa diidaya inaan cilmigana baranno shahaadana aan ku qaadanno hadhowtina aan ku shaqaysano diin iyo duunya soo ma aha sidaasay keentay in xalaqaadkii badigaad laga soo wareego ayagoo uu malaynayo jaamacaadkan islaamiga culuumta lagu dhigaya inay ay u dhiganto culuumtii xalaqaadkii masjidka lagu baranay oo ay jaamacaadkii weliba dheeraad la tahay in culuumtii asaaliib casriya lagugu baro taas baa yaa keentay inay dadka ka soo wareegtaan taan dannigiisana ma ahayn sida loo malaynayo liannahu jaamicaadka culuumba islaami ha lagu dhigo laakiin waxa sida wax loogu dhigayo sida xalaqaadka loogu dhigaya ma ah jaamacaadka waxyaalo yaroo goosgoos ah kitaabkan labadoo baaba inta laga qaadaa saddex baab dhexlas afar baabna dhexdaa laga qaadaa kulli waa laysku keekeenayaa mudakiraa laga samaynayaa talaatata ashhuraa la akhrina imtixaan haddii lagu galan halkeeda looga tagaya marka wax israacsan ma aha wax sii jirayana ma aha wax la mudaakaraynayana ma aha taa marka waxay keentay cilmigii meeshii oo masjidka markii la joogay kitaabka min alkhilaaf ila alkhilaaf laga bilaabay waxa weeyaan ardayga kitaabka inta loo bilaaba darsan bidarsin xarfan bixarfin a loogu akhrinayo markaasaa la fahamsiinaya haddana loogu soo celinaya markaasuu mudaakaraynaya markaasuu ardayga bilaaba dad kale inuu sii akhriyo cilmigaas rusuukhuu samaynayaa mar waa israacsan yahay mar waa kullioo waa dhammaystiran yahay mar waa kitaabkii oo dhan sidaasay cilmiga ay kaga duwan yihiin cilmiga xalaqaadkii cilmiga ah uu kaga duwan yahay midka kale taas markaan leenahay macnaheedii kama dhigno ma ka dhigno inaan leenahay jaamacaadkii islaamiga ah looma baahno xalaqaadkiyaa ka wanaagsan mutlaqan oo ma jiedno jaamacaadkana meelay ku fiican tahay oo looga kaaftoomin xalaqaadkana meel bay ku fiican yihiin xalaqaadka fii tahsiil culuum sharciya wa tacalumiha walistiqsaa'i fiiha wa tadakuriha ayadaa ku wanaagsan jaamacaadkana meelo badanay ku fiican yihiin oo aladka ardayga uu midnimadii laga saaro ou jamaahiirtii la tafaaculi karo maqaal uu qori karo muxaadaro diyaari karo khaatira uu soo deedi karo dowra sharciya uu bixi karo maqaalaad uu qori karo ummadii muxaadaraad uu diyaarsan karo yacni cilmigii inuu tatwiic u sameeyo ou ummadii uga faa-iideeyo uu heli karaa baynamaa ninka xalaqaadka cilmiga filmasaajid joogo maqaal ma qori kara laa luqa soomaali uusan aqoonin walaa carabigii uu wax ku baranay carabi uu wax ku qori karo ku hadli kara maaha tarjamadiisuu yaqaanaa macnihii wuu yaqaanaa laakiin nin adeegsa kara ma aha luqadii tafaahuman wa takhaatuban wa sharxan kuma geli karo maqaal kuma qori karo maxaan ku yidhaahdaa kitaabka ma qori karo waanu ognahay culammadeenna soomaaliya dad waaweyn oo dadka caalamul islaami aan ka yareen baa jiri jiray waxa turaah loogala hari waaye luqadiiba yaan jirin oo carabigii ahayd oo mutamakinin kuma ahayn oo luqadii waxay ku qori lahaayeen baa ka maqnayd marka waxaan dhihi karnaa tulaabulcilmiga fi lxalaqaat alcilmiya awciyat lcilmi waa waa cilmiga weelashiisa ayaga waa laga faa'iidaysanayaa waa laga cilmigaa laga ximbaaranayaa laakiin adeegsiga cilmigii bulshadii lala tafaaculo waa loogaga fiican yahay sidii nebigu u yiri calayhi salaatu wasalaam markuu tulaabulcilmi qeybinaya wuxuu iri dadka aniga waxa layla soo saaray waxay ula mid yihiin waa tawaa'if boori nebigu wuxuu u sheegay fa kaana minha ajaadibu amsakat ilmiyaah fa nafaca allaahu biha annaas fasharibuu wasaquu wasaracuu buur dad waxaa ka mid abuuri dadka cilmiga dadka u gudbiyo ajaadib macnaha waxa weeyaan waa warar oo kale oo biyaha u qabanayso warta ayada faa'iidada ay leedahay waa laga faa'iidaystaa biyaha waa dhul hooseeyo oo god ah oy biyaha isugu yimaadaan marka faa'iidadeeda biyahay dadka u qabataa dadkana way ka faa'iidaystaan way cabaan way waraabsadaan beerahana way ka waraabsadaan marka tulaabulcilmi fi lmasaajidi waa cilmi mali ah meel fadhiyo oo laga soo daldalanayo laakiin ayaga dadka wax ka baranaya kaga wanaagsan inay dadkasiiya fa ruba mubalaqin aw a min saamicin buu nabiga caleyh salaatu wasalaam yiri marka ninkii wax soo maqlay nin la gaarsiiyoo ka fiican baa jiro marka waxaan u jeedaa olajeedada waxa weeyaan labada midba cilmigii jaamacaadkii islaamiga ahay laguma deeqtoomi karo oo lama dhihi karo xalaqaadka looma baahno lama dhihi karo sidaasoo kalena xalaqaadka cilmiga ah oo masaajidka lagu jeedinayo lama dhihi karo ayagaa jaamacaadka kaaga filan lama dhihi karo qolo kastaba naqsi bay leedahay qolo kastana miisay leedahay in laysku darsado waxay dhaanta lama arko sidaasay ku fiican tahay inuu ninka cilmiga xalaqaadka soo barto kadib jaamacaadka uu ku darsado labadii marka khayrkana waa qaatay dhibkiina waa ka fogaaday arrintaas baan ayaan u dardaarmaynaa marka asbaabta nagu dhalisay kitaabkan mukhtasar almusani inaan aan sharaxna biluga soomaaliya waxaan u jeednaa inuu ka mid noqdo maanta wixii ka dambeeya kutubta aan hiigsanayno markaan cilmiga fiqiga bilaawno kutubta in aan gaarsiina ay tahay in laqbadii la gaarsiiya inay tahay in kitaabkaas lagu daro yaan insha allahu tacaala rajaynaynaa hadda ka hor labaatan sano ka hor yaa kitaabu risaala alimaam shaafici iyadoon wax sharax ayna lahayn oo axmed shaakir markuu taxqiiqiyey masar raxmatullaahi calayh keligeed lahaayo yaan in badan aan soo muraajaceeyey baa markaa sagaashameeyadii yaan muqdisho ku akhriyey fa nafaca allahu biha annaas tulaab badan baa akhristay kitaabkaas wuxuu noqday nuqla nawciya in imaamu shaafici marka ugu horeysay kutub uu alifay oo soomaaliya laga dhex akhriyo xalaqaad badan baa laga sameeyey dad badan baa ka faa'iidaystay waa ilaahayna waxaan ka baryaynaa waxaan ku gafnayna allah hanaga dhaafo intaan asiibnayna alla jeer hanaga sii qasadkeenna waxay ahayd inaan u dhowaano al a'immatu alkibaar inaan u dhowaano oon cilmigoodu saafiga ahaa aan wax ka maqalno sidii markaa kadib manaabiculcilmi ou noogu sahlanaato yaan ulajeedadeenna ay ahayd ilaahayna waa nooga xaqiijiyey waxaan rajaynaa an allaha yanfacu bihada almukhtasar kamaa nafaca birisaala subxaanahu wa tacaala sala allah wsalam calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin